waxaa guud ahaan dalkani kenya ka jiro fatahaadaha roobabka ka da'ayo qaybo ka mid a ismaamulada dalka kumanaan shacab ayaa ismaamulka wajeer ku barakacay halka tiri lix qofna ay ku dhinteen fatahaadaha mudane maxamed caddow xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer ayaa noqonaya xildhibaanka keliya ee xaaladdan adagi bulshada garab istaago halka sidoo kalena gargaar uu gaarsiiyo isagoo oo kaashanayo hay-adaha dawliga iyo kuwaan dawliga ahayn baaq u jeediya dowladda dhexe ee waddanka kenya in ay ku dhawaaqdo fatahaadaha ku dhuftay deegaanka guud ahaanba waqooyi bari iyo gaar ahaan degmada wajaar ama kauntiga wajaar oo wajaar south oo aniga layga soo doorto ay ka mid tahay meelaha ugu dardaran inay tahay masiibo qaran fatahaadihii way dhaceen dad badan baa guryahoodii ka barakacay kuwii ka badbaaday fatahaadaha waxaa maanta dul saaran oo ay guryahoodii hoyi u noqdeen dad ka tira badan kuwii hore ugu sii noolaa xaafadihii ay degganaayeen waxaan aad uga cabsi qabnaa in ay dilaacaan cudurrada ay ka mid yihiin shuban biyoodka koleraha iyo waxyaabaha la midka ah oo ka dhasha biyaha iyo biyaha aan nadiifka ahayn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla joogo maanta oon idinla qaybsado fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee roobabka idinka soo gaaray sarif waa magaaladaydii meeshii ugu horraysay ee liigu caanashubay ahayd iskuulkan haddaan dhex taagannahay meeshii ugu horraysay ee laygu soo dhoweeyey ee aan ololahaygii ka bilaabay bay ahayd cod aad u tiro badanna waan ka helay markaan maqle fatahaadihii baa dhacay waan soo baxay diif iyo buurdheer iyo dhajabuulaan soo marnay markaan dhajabuula joognaa waxaan ku yidhi bailotka sarifna nagu deji markaasaa wuxuu igu yidhi shidaalka haddaan degno ma kici karayno waan ogaa markaa iyada wax markaa iyada biyo ah ma jirin iyo fatahaado ah laakiin galabtiiba haddana laysa soo galay oo magaaladu ay biyuhu ku fataheen intan adinka maqnaayna howl unbaan idinka maqnaa oo idinkugu maqnaa waan idinla qaybsanayaa dhibaatooyinka idinka soo gaaray fatahaadaha ilaahayga raxmaanka ahee raxiimkaa baan ku mahadinaynaa raxmaddaas uuna siiyey baan ku mahadinaynaa islamarkaana waxaan ka baryaynaa isaga fadligiisa iyo magacyadiisa quruxda badan ee wanwanaagsan annagoo tiigsanaynaan ka baryaynaa in dhibka uu intaas inagaga haya insha allah oo cudur iyo dhibaato kale oo roobkan ka dhalato uu ilaahay naga hayo insha allah idinkana aad baad ugu mahadsan tihiin hawaab ballaaranna ilaahay ha idinka siiya sidii aad ugu sabarteen sidaad u soo dhowayseen dadkii barakacay waxaan ogahay guri walba inay ilaa afar iyo shan qoys ay dul saaran yihiin baan ogahay walaaltinimadana waa intaas markay ildhiigto inaan isu naxariisanno oo nin walba uu ninka kale soo dhoweeyo oo gacanta la isqabto maanta cuntadii aan keennay cunto aad u tira yar waa marka la fiiriyo baaxadda ay leedahay marka ay leedahay markaan eegna baaxadda ay leedahay dhibaatada dadka sarif gaartay wixii aan keennay maanta wax yar bay ahayd haddana waad isu naxariisateen oo intii ugu tabar yarayd yaad u hurteen ilaahay jazadaada hayan siiya mar kale shacabka magaalooyinka sarif iyo saala ee koonfurta ismaamulka wajeer ayaa u mahad celiyey xildhibaanka koonfurta wajeer maadaama uu soo garab istaagay iyadoo xaalad adag lagu jiro maanta oo kale waa hawsha waa isku taagan tahay wakhti ay dadkaada dhibaataysan yihiin guryihii dumeen la soo qaxay kolley indhahaada way arkeen aan u maleen dad guryihoy ka soo qaxay oo bannaanada cunto ku karsan carruur yaryar kanaacadan aragtoo socoto aad arki ay dabka bannaanada ku shidanayaan marka wakhti loo baahan yaad imaatay reer sarif haddaan nahay aad baad qulubtaayna u beddeshay soo dhowow jazaaka allaahu khayr ilaah ha ku barakay insha allahu tacala annaga caddow wiilkaayna waay waa imbiigaayna waa imbii sharafle waan soo dhawaynayna shan sano oo mugdi aan soo marno oo wax nala hadlaayo wax na soo istaagay toona aan jirin oo diyaaradna way maanaysin oo ceelka markuu naga jabata shan iyo toban sano anii kamber uu naga maqnaan jiro hata biyo aan haysan jirin weeliyaqo ma garat hadda waa wiilkayna markaan laadale asagoo laadle hadda uuna soo dhex istaagay uu ka danqaday dhibkaayna iyo rafaadkana haastuu ka danqadayba alxamdulilahi maanta oo diyaarad iskuulkaayna ay ku degayso oo imbiigayna uu dhex taagayahay oo madaxdaayna mar walba ina soo gaarayso waa u mahad horta ilaahay baa iskale ma garat roobkana ilaahay baa noo keenay alxamdu alshukr ilaahay baan ku shukrinaynaa madaxdaynana wayna garab taagan tahay markuu u dhaca flaan markuu dhaca sickness markuu dhaca waxyaalaha qaarkood kulli waxaa la rabaa ninka soo orda meesha u dhow taagnaado oo maaragtay saad oo kale la rabaa Eh, waad aad iyo aad baad mahadsan tahay dadkan kulli maanta fiiri meel walba maanta waa lagaa fiirin kayaa everywhere Dil- dalkii dibadda waa lagaa fiirin kayaa ogow maanta marka aad iyo aad baad mahadsan tahay haddaad na soo booqatay oo alaabtan aad noo keentay dadkii maaragtay flaankan ka soo baxay waanka meesha turi waad ugu maartay iskuulkan umaleen wixii kalena waa lagu sheegaan umalaynaya marka waxaa waaye aad iyo aad meeshaad joogtay hadda aad iyo aad baad aga soo durqday dad kale aad iyo aad bay kuu kalsoonaadeen sidaasaad ogaanaysaa marka waa mahadsantahay aad iyo aad noo soo dhowaaw habeenka u horreysay oo uu imaaday roobkan iyo barakacan mheshimiwa anagoo reer dacalan joog ila soo hadlay si asoo ogaa inay magaalada ku noolaa oo kale ahaan buu u dhaqanay war waan arkaya uu dhahay waxay dhacay waana ila qayb qaadani waana idin arki doontiin dee waddanku weyn yahay dulqaad u dhahay maanta alxamdulilah waad arkaysin wuu noo imaaday maantana maalinku ma jirta maalmaha la sheegay waaye waxqabadka embiga oo kale ama sida dadka madaxda ee laga raba waa maanta oo kale u malaynayaa soomaalida weema mahday waxaa la dhahay waxgarad wax looma sheego soomaalida waxay dhahdaa waxgarad wax looma sheego mashmuuca cadow waxba kuuma sheegayna waxgarad baa tahay ninka waxgarad hadduu yahayna waxbaba looma sheegaya ma noo imaatay iyo intaasuu beriyu noo imaaday iyo waxaa ma taalla loodaba inuu raaci lahay ma ogiye ninkaan nin habeen naga maqan ama maalin naga maqan ma aha waan doorannay shalay kursigaan geynay xildhibaanka shaqada aan ku talagalno reewajeer sood ay ugu talagaleen si weliba sida loogu talakale ka baxsan buu u shaqaynahaya wuuna ku mahadsan yahay Eh, waxaan u malaynayaa ninka ka- nin kasta wakhti uu leeyahay adduunka u soo maray taariikh taariikhda baarlamaanka maxamed cadow maanta soo martay taariikh adduunweynaha harto oo sheekay noqoni waxqabadkiisa iyo siduu dadkiisa aga warqaba iyo siduu dadkiisa ugu calool nugul yahay iyo siduu dadkiisa u dhegaysanaya iyo dadkiisa suu ugu imaanaya